الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده تعالى وأشكره على ما من به علينا من النعم العظيمة التي منها نعمة الأولاد كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقد جعلهم سبحانه أمانة على أعناق آبائهم وأمهاتهم وقد قال الله تعالى واصفا عباده المؤمنين الذين يرثون الفردوس الأعلى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ولليال أولاد إلهي سبحانه وتعالى إن السيي عدي أولاد له ونعم آدي آدوين إلهي سبحانه وتعالى وبحيي أما هل بعضان أما هل دقادان أما يسكو جيران نعموينك إلهي جل وعلا كليقو بحيوه ee cid kale aanay ku siin karin adduun iyo maalla aan lagu heli karin bay ka mid tahay sidaa awgeed baa ilaahay addoomihiisa ugu mano sheegtay aayaadka aynu akhrinay dhinaca kalena walaalayaal awlaadu waa fitna iyo imtixaan sida rabbi yidhi innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna wallahu cindahu ajrun cadiim carruurteennana walaalayaal waa ammaano aada iyo aada u culus oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidkooda oo aabbuhu kow ka yahay oo hooyadu ku soo xigto dusheeda uu saaray iyo ciddii kale ee ee mas-uuliyad iyo howl u haysaba mas-uuliyaddaasi walaalayaal waa mas-uuliyad aada iyo aada u culus oo aan la dhayalsan karin waana mas-uuliyad maalinka aakhire marka ilaahay subxaanahu wa tacaala la hor tago la isweydiin doono oo laynagala xisaabtamayo xadiidkii ibnu cumar ee saxiixaynka wuxuu rasuulku tilmaamayey sala allahu calayhi wasalama waalrajulu raacin calaa ahlih wamas-uulun can raciyatih waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wamas-uulatun can raciyatiha ninka iyo haweenayda labaduba waa mas-uul ninku haweenaydii iyo carruurtii iyo ahlu beytkiisii oo dhan buu mas-uul ka yahay waana la weydiinayaa ammaanadaa ilaahay jalla wacalaa uu diray haweenayduna iyaduna waa mas-uul guriga ninkeeda ee dad iyo xoolo wixii joogaba carruurtiisa nafteeda waxaasoo dhan bay mas-uul ka tahay mas-uuliyaddaana ilaahay hortiisa waa la weydiinaya walaalayaal waxaan shaki ku jirin dadka carruurta leh ee muslimiinta ah qof kasta oo ka midi wuxuu jecel yahay inay carruurtu wanaagsanaato oo ka isaga ilaahay jalla wacalaa ka beerayna uu wanaagsanaado ka dadka kale ilaahay jalla wacalaa uu ka beerayna uu wanaagsanaado qof waliba sidaasuu jecel yahay wanaagga ilmaha iyo waladku uu hagaagaana waa arrin ku jira gacanta ilaahay subxaanah ilaahay baa qofku doono hanuuniya kuu doonana halleeya kuu doono toosiya kuu doonana inxiraaf iyo inuu weecdo u qadara ha yeeshee innaga waxaa laynooga baahan yahay akhdu lasbaab inaynu aada iyo aada ugu dadaallo tababka iyo waddooyinka carruurteennu ay ku hagaagi karto carruurteenna oo walaalayaal hagaagtaana waa maslaxad aada iyo aada u weyn iyo faa'iido aada iyo aada u cadiima adduuniya aakhiraba waa jiilkii ee oo dhan oo hagaagaya weeye haddii ay xumaadaanna dhibtooda iyo saameyntoodu iyadana way badan tahay ciyaadan billaah sidaa awgeed si carruurtu u hagaagto ayuha almurabbuun ayuha alaabaa ayuha almucallimuun dadka ilaahay mas-uuliyadda saaray iyo ammaanadow si carruurtu ay u hagaagto arrimo dhowrahoo sharcigeennu xusay inaynu aada iyo aada ugu dadaallo ayaa inala gudboon weliba arrimahaasi wacdi la dhagaysta uun inaanay noqon baa fiican ee bal qof kasta oo muslimi ku dadaalo inuu camal iyo dhaqan u rogo inta uu kaga camal fali karayo waxa walaalayaal kow ah ayuha almurabbi wa ayuha alwaalid alkariim aslix nafsaka awala marka hore naftaada hagaaji waayo carruurtaada waxa ka horaysa naftaada naftaada kolka hole hagaaji sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku toosi inxiraafka iyo leexleexadka iyo xumaanta kala dagaalan oo naftaada waxa weeye aada iyo aada ugu dadaal marka naftaadu ay hagaagto laba faa'iido labadaba waad helaysaa waa ta koobaadee wanaaggaaga ilaahay jalla wacalaa wuxuu kuugu ilaalinayaa oo uu kuugu dhowrayaa carruurtaada iyo durriyaddaada ayaa ilaahay kuugu ilaalinaya waxaa rabbi yidhi wa kaana abuuhumaa saalixa markii nebi khidar iyo nebi muuse israaceen calayhim asalaatu wasalaam ee gidaarka sii dhacaya ay ku soo baxeen ee nebi khidar uu toosiyey uu saani u dhisay wuxuu ku fasiray laba carruur oo agoon ah ee dayrka ama gidaarka hoostiisa inuu kanzi iyo kayd ugu jiray aabbahoodna uu ahaa nin wanaagsan oo saalixa marka waxaa ilaahay rasuulka ugu diray halkaa in maalkooda loo xifdiyo loo ilaaliyo lianna aabbahood baa saalix ahaa waxaa ibnu cabbaas ka asaxday inuu ku fasiray xufidaa bisalaaxi abiihima waxaa labadaa carruura lagu ilaaliyey ee wanaaggii aabbahood dhinaca kalena walaalayaal waalidku kolka uu fiican yahay carruurtii wuxuu noqonayaa qudwatun xasana cid wanaagsan oo ay ku daydaan buu noqonayaa markuu yahay qof had iyo jeer khayrka iyo wanaagga caadaysanaya wixii fiican iyo daarta aakhiro hormarinaya wuxuu u noqonayaa waxa weeye qof ay ku daydaan oo wanaagga iyo cibaadada iyo salaada iyo khayrka ay kaga daydaan sidaa awgeed marka koobaad nafteenna aynu dib ugu noqonno oo aynu hagaajino arrinka labaad walaalayaal carruurteenna aynu u ducayno baaraka allaahu fiikum inta aynaan carruurta dhalin ee carruuriba aanaynoo dhalanna aynu ilaahay barino inuu carruur wanaagsanina siiyo waayo carruur haddii lagu siiyo ay dad xun kugu noqdaan oo ilaahay ka fog dee dhib unbaad ka faa'iiday ilaahay waa in la weydiisto carruur wanaagsan oo barakaysan oo diintooda iyo waalidkood iyo bulshadooda iyo dadkoodaba anfaca marka ilaahay uu ku siiyana waa inaad ilaahay uga barido inuu ilaahay hagaajiyo o uu toosiyo waayo ilaahay baa wax toosiya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u xanuuniya waxaa rabbi qur-aanka kaga warramayaa dadkii saalixiinta ahaa oo awlaad wanaagsan ilaahay ka baryaya hunaalika dacaa zakariya rabbah wa qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu dducaa nabiyullaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa rasuul ka mida rusushii ilaahay soo diray wuu gaboobay oo da' badan buu jiray wax carruurana ma dhalin islaantiisina qof weyn bay noqotay oo iyaduna aan carruur dhalin haddii aakhirulcimri uu taagan yahay baa ilaahay uu barye weliba sida qur-aanka rabbi ku sheegay nidaa'an khafiya ilaahay buu baryey wuxuu weydiistay inuu durriyad wanaagsan siiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalay oo nebi yaxya ayuu siiyey tusaalayaal badan oo kale oo qur-aanka ka mida ama ku jiraana arrinkaa walaalayaal way xusayaan ilaahay cibaaduraxmaan markuu ka warramayey wuxuu yidhi waaladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun wajacalnaa lilmuttaqiina imaama waxay ilaahay ka baryayaan cibaaduraxmaanku inuu ka dhigo inuu siiyo dumar iyo carruur iyo durriyad lagu indhadoogsado oo toosan oo wanaagsan oo fiican waxaanad aad iyo aada isaga ilaalinaysaa carruurtu kollay marar badan dee waa carruur oo waynu iska garanaynaa marar badan baa dhacda inay waalidka ka xanaajiyaan oo waxaanu markaa u baahnayn ama aanu ka doonahayn uu ku arko dabadeeta uu xanaaqo waxaad aad iyo aada isaga ilaalinaysaa qofkaaga wax rabaynayo inaad carruurta habaartaad iska ilaalinaysaa habaarku khatartiisuu leeyahay rasuulkuna waynoo diiday sala allahu calayhi wasalam oo xadiiska saxiixa muslimka wuxuu rasuulku yihi laa tadcuu calaa anfusikum walaa tadcuu calaa awlaadikum walaa tadcuu calaa amwaalikum laa tuwaafiquu saacatan fayas'alu laa tuwaafiquu lilahi saacatan fayus'alu fiiha fayastajiibu lakum ha habaarina naftiin iyo carruurta iyo xoolihiina midna ha habaarina si aydaan u waafiqin saacad samadu furantahy oo ducada la aqbalayo oo dabadeeta aan laydinka aqbalin wixii aa ku habaarteen oo ilmihii habaar aan ugu dhicin oo inkaarta iyo habaarka kaa dhaceed carruurtaadii la heshay waanu kaa dhacay waanu kugu dhacay ilmihii oo habaar ku dhacay waa arrin waxa weeye waa aada iyo aada u culus weeye arrinka walaalayaal saddexaad ee aynu ku dadaalaynaa waa inaynu carruurta kula dadaalno daacada ilaahay jalla wacalaa tawxiidka waa in la baro iyo ilaahay keliyayntiisa rumaynta ilaahay jalla wacalaa waa in qalbigooda waxa weeye loogu celceliyo oo la baro daacaadkii kale oo salaadu ugu soo horrayso oo weysadeedii iyo tahaaradeedii iyo arrimaheedii wadata waa inaynu carruurta walaalayaal kula dadaallo masaajidda inay tagaan oy jamaacaadka ka qayb galaan waa inaynu kula dadaallo xadiidkii camar ibnu shacayb can abiihi can jaddih wuxuu rasuulku lahaa muruu abnaa'akum bisalaati lisabcin wadribuuhum calayha licashrin carruurtu toddoba jir hadday gaadhaan waa sinu tamyiiz waa markay had iyo jeer wax kala soocaaneh salaada fara waxaa la odhanayaa soo tuko weysayso kaadida iska maydho dahaaro qaado sidaa u weysayso masaajidka waa loo kaxaynayaa waxa weeyaan markaa sidaasaa loogu carbinayaa toban jir marka ay yihiin caqligoodii waxa weeye wuu korayaa wax kala garashadoodiina saray u kacaysaa kolkaas saddexdaas sano marka salaada loogu soo celceliyo hadday ka tagaan salaadii ku garaac baa rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam garaacaasina waa darbu ta'diib garaac lagaga aargoosanaayo ama cadaawadi keenaysa ma aha waa garaac lagu edbinaayo si salaada iyo khayrka iyo wanaagga aanay uga tegin oo ay u caadaystaan ay ula qabsadaan akhlaaqda kale wanaagsan baa la barayaa sida runta sida dhowrsoonaanta sida waxa weeyaan markaa guud ahaan akhlaaqda fiican ayaa waxa weeye la barayaa waxaa loo diidayaa oon marnaba carruurta loo saamax ahayn munkaraadka hadday yihiin kuwo la eego hadday yihiin kuwo la dhagaysto hadday yihiin kuwo lagu hadlo marnaba munkaraadka carruurta waxa weeye loo saamixi maayo waa loo diidayaa oo maxaa loogu diidayaa hadday yaryar yihiin oo aan aanay qaan gaadhin waxaa loogu diidayaa iyadu iyagu mukallafiin maaha carruurtu laakiin waalidkooda iyo mas-uulkoodu waa mukallaf weeye markaa sharcigu isaga ayuu u marinaya amarkii oo la leeyahay adigu u diid waa ta kale eh carruurta yaryari dee kolba way soo korayaanoo inay qaan gaadhaan oo dad mukallafiina ay noqdaan ayay kol kasta xaggeeda usoo dhowaanayaan oo u diyaargaroobayaan sidaa awgeed tusaalayaal badanna way leedahay macaasida iyo xumaanta carruurta waa inaan lagu qirin oo waxa weeye aada iyo aada looga ilaaliyo dhinaca kale walaalayaal wax kasta oo u sababayo inay jannada galaan oo ay liibaanta dhammayska tira liibaanaan ayaa lagula dadaalaya wax kastaoo u sababaya inay naarta galaanna oo ay khasaaraha dhammayska tiran khasaaraanna waa lagala dadaalaya waa laga ilaalinaya sidaasaynu ku gudanaynaa mas-uuliyadda ilaahayna saaray yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara kuwa iimaanka lahow naftiinna iyo ehelkiinnaba naar ka ilaaliya baa rabbi tilmaamaya jalla wacalaa waxay salafka qaarkood ay ku fasireen sidee ehelka looga ilaalinayaa naarta callimuuhum wa adibuuhum wax bara oo sharciga iyo khayrka bara oo edbiya oo aadaabta xunxun iyo akhlaaqda xun iyo macaasida iyo waxyaabaha kala duwan waxa weeye ha ku daawanina gacanta ka qabta oo khayrka fara oo xumaanta u diida sidaasaa waxa weeye ay noqonaysa halkaasaa walaalayaal waxaynu kala soo baxaynaa baaraka allahu fiikum carruurteenna aynu kula dadaalla cilmiga naafica ah cilmiga naafica ahina waa cilmu shariica waa cilmu lkitaabi wasunna kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam aynu kula dadaallo aabbaha iyo qofka murabbiga ahi hadduu u dhigi karaya isagu waa inuu u dhigo oo cashara carruurtii loo sameeyo diiniya oo cilmigooda iyo markaa wanaaggooda dhisaya haddii aanay taasi u suurogelahayn oo dadka badidoodu cilmigii ma akhriyi karaan haddaanay taasi u suurogelaynna waxa uu awlaadda qofku geyn karaa masaajidda iyo xalaqaadka masaajidda ka socda wuxuu kula dadaalayaa macaahidda culumta shareecada lagu dhigo iyo meelaha kale ee cilmiga sharciga ay ka helayaan waxaa kaloo uu kula dadaalayaa inuu dhegaysiiyo culumta shareecada iyo culimmada oo ka warramaysa inta suuragalka ah walaalayaal waxaynu aada iyo aada isaga ilaalinaynaa insha allahu tacaala inaynu cilmiga adduunyada ka hormarino ka aakhira waayo innaga oo doonayna carruurtu inay wanaagsanaato haddii cilmigii sharciga aynu dayacno aynu beri weyno dee sidaa inoogu hagaagi maayaan trju najaata walam tasluk masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi haddii aynu cilmigii shareecada meesha ka saarno inuu dayacno carruurtii walaalayaal sidaa aynoogu hagaagi mayso waa la bari karaa carruurta maadiga iyo culumta loo baahan yahy waayo dee way idinka arkay oo ama wastaadad ha noqoto ama nijaarad ha noqoto ama caafimaad iyo dhakhtarnimo ha noqoto ama waxyaabaha kale muhiimka ha noqoto dee waa wax loo baahan yahy oo laga maarmi maayo wa min hama qofkii yaraa iyo awlaaddii waa la bari karaa laakiin waa in lagula dadaalo taa laga horraysiiyo oo dadaalkaa ka badan la geliyo waxa weeyaan cilmiga sharciga inay fahmaan oo ay faa'iidaan taasina waaqiceennu sida uu u badan yahay cagsigeeda weeye waxaynu carruurta maanta kula dadaalnaa xagga maadiga xagga diinta waxa weeye ee dad badani way kula dadaalaan laakiin sidii la doonayo loogulama dadaalo sidaa awgeed baa haddii ay iska hor yimaadaan cilmiga diinta iyo kaa maadigu dadku inta badan waxay hormarinayaan kaa maadiga madaariska qur-aanka ayaynu carruurta geynaa markay yaryar yihiin intaasoo keliya kuma filla xataa haddaad macaahidda sharciga lagu dhigayo geeyo geyso intaasoo keliya walaalayaal kuma filla waxaa lagaa doonayaa inaad xaggii guriga iyo wakhtiyadaa wada joogteen adiguna ka soo rabayso waxaa lagaa doonayaa inaad masaajidkii geyso oo jamaca isu raacdaan waxaa lagaa doonayaa cibaadadooda inaad ka warhayso iyo waxa weeye wax kororhsigooda ee madarasadaan geeyo ama maxadkaan geeyo oo keligii kaa kaafii mayso inkastoo iyaduba arrin muhiima ay tahay haddii haddaba ilmihii ay u wada suuro geli weyday inuu iskuulkii aadgeyso dhigto iyo inuu qur-aankii qaybo ama cilmigii shareecada uu dhigto labadaasi hadday isu qaban waayaan oo wakhti u wada waayo iska ilaali inaad xagga iskuulka horraysiisa aad iyo aad isaga ilaali waxaad horraysiinaysaa xagga diinta iyo xagga qur-aanka waayo ilmahaagu haddii diintiisu hagaagto oo akhlaaqdiisu hagaagto adduunyaba waayi maayo qofka akhlaaqdiisu ay toostaa adduunyaba waxa weeyaan ma waayo arrinta noocaasa waa inaynu aad iyo aad ugu dadaalno waxaa kaloo aan halkaa walaalayaal baraarujinayaa jazaakum allahu khayra carruurteennu inta ay da-daa dhexe ku jiraan intooda badan iskuullada haya madaariska qur-aanka barh ka midaa jooga macaahidda culumta shareecadana barh ka midaa jooga laakiin halka carruurtii badidooda laga helayaa waa iskuullada weeye iskuulladuna sida faraha badan maadiga ayay carruurta kula dadaalaan iyo waxyaabaha markaa ku saabsan culumta noocaasa walaalayaal dadka jooga ee wax ka dhigaya ama mas-uuliyiinta ka aqudhooda ammaano weyn baa saaran ummaddu waxay ku aamintay u keentay carruurtoodii waa inay kula dadaalaan carruurtaa wixii anfacaya iyo khayrka culumta diinta waa inay u raaciyaan tarbiyada wanaagsan waa inay kula dadaalaan dhaqannada xunxun waa inay kala dagaalamaan ciddii xun ee qarriban ee si xun u saamaynaysa waa inaanay ku daawan oo aanay waxa weeye ku eegin ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa nafteenna iyo awlaaddeenna iyo dumarkeennaba inuu inoo hagaajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa bulshadeenna inuu inoo wada hagaajiyo أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون waxyaabaha carruurta lagu rabeeyo ee muhiimka ah waxaa ka mid ah alcadlu baynahum in loo cadaalad sameeyo in loo cadaalad sameeyaana waxa ay waxa weeye faa'iideynaysaa inaanay iyagu isnacin oo aanay isxaasidin waalidkoodana berri ay ugu samafalaan si waxa weeyaan maaragtay wada fiican nin carruurtiisa mid ka mida wax siiyey oo doona inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama markhaati geliyo wuxuu rasuulku ku yidhi laa ashhadu calaa jawr shay dulmi ah waxa weeye ka markhaati kici maayo carruurtaada kale miyaad wada siisay maya haddaba dulmi ka markhaati kici maayo lafdi kale itaquu llaha waacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka cabsadoo carruurtiinna u cadaalad sameeya walaalayaal carruurta markaa aynu u cadaalad samayno wixii waxa weeyaan sharcigu u ogol yahay iyadoo masaladaas ay leedahay tafaasiil halkeeda lagu yaqaano waxaa kaleynu carruurta aada ugula dadaalaynaa saaxiibka wanaagsan inaynu ku darro had iyo jeer carruurtanaynu iminka la yaabannahay waxa ugu badan ee saameeya waa saaxiibbada xun xataa waxaad arkaysaa kuwii lagu dadaalayey ee arrimaha aynu sheegayna iyo in badan oo kala midaba loo sameeyey oo haddana balaaya jiidanaysa ayaad arkaysaa saaxiibbada xun baa walaalayaal dhibaato badan leh carruurtuna waxay isugu daydaan si la yaab leh oo ilmaha yaree maaragtay sida xun u xiiran ee sida xun u labisan isagoo mar qura juuqu odhan oon ku odhan kaalay igu dayo ayuu ilmihii yaraa markuu arko mar qura arko ayuu saamaynayaa ayuu iskaga dayanaya walaalayaal saaxiibbada wanaagsan aynu kula dadaalo saaxiibku saaxiibka waa la dhaqan saaxiibku saaxiibka wuu ku daydaa waxa markaa inaga quseeya haddaynu nahay dadka wax rabaynaya carruurtu yay la saaxiib yihiin iyay la socdaan inta suuragalka ku ah waa inaad arrintaa baadhbaadho oo aad ka daba tagto yuu la fadhiyey yuu la socday yuu la saaxiib ahaa halka uu wax ku baranayo markuu joogay yuu raacaa arrimaha ayay isku xidhan yihiin yuu guryaha ugu taga ama u yimaada intuu kaa maqan yahay yuu ku maqan yahay waxyaabaha noocaasa walaalayaal waa in aada iyo aada loogu fiirsado carruurta luntay waa meelaha ay ka lumaan inta badan carruurtu markay macallimiinta la joogaan hawl bay ku jiraan oo ama diin bay dhiganayaan ama dee wax kaley dhiganayaan oo inta badan wakhtigaa way mashquulsan yihin wakhtiyada carruurtu ay lumaan waa wakhtiyada ee ay fasaxa yihiin ama aanay meel ku maqnayn waalidkuna inta badan aanay war u haynin kolkaasay inta badan saaxiibbo xun afka uga galaan waalidow carruurta ha la ilaaliyo arrintaa saaxiibbada xun ha lagala dadaalo waagii hore dee saaxiib qofaynu naqaanay waxa wakhtiyadan dambe soo baxay saaxiib aan qofba ahayn waa moobeelkaa weynee la sito waa saaxiib inta badanna saamayn xun buu ku yeeshaa carruurta dadka gaar ahaan carruurta qofku isagoo qolkiisii joogoon meelba qaban ayaa laga yaabaa halkaa caqiidooyin xun iyo akhlaaq xun iyo waxyaabo badanoo xun halkaa inuu waxa weeyaan maaragtay ee ka faa'iido kolkaa kaana sidii loogala dadaali karo waxa weeya loogala dadaalo baaraka allaahu fiikum guud ahaan walaalayaal carruurta waa in la wacdiyo waa in wax loo sheego waa in la tawjiihiyo wixii wanaagsanee adduunkooda iyo aakhiradooda anfacaya waa in la wacdiyo wax loo sheego mushkiladaha had iyo jeer ku yimaada la ysku dayo in lala xalliyo mar kastoo da'doodu ay korodhana la ogaado waxa weeye laga warhayo oo la ogaado da'dan markaa kordhaysaa inay wax keenayso waa ina in loo sabro tarbiyadooda iyo gacanku hayntooda oo carruura waa ogtihiin oo dee weliba waaba iska carruur islaablaabkiiyo isbadbedelkaa ku badan leexleexadkaa ku badan dhega adeyg bay yeeshaan marar badan iska sabir ayuha almurabbi haddaad asbaabtaa la timaado ilaahay baa insha allah ku hagaajina sabir oo dadaal oo ha ka quusan salaaxooda iyo wanaagooda ha ka quusan rifqigana had iyo jeer isticmaal iyo tudhaalada iyo raxmadda isticmaal inta badan waxaad isku daydaa arrimaha aada cilaajinayso ama aada dawaynayso inaad waxa weeye si rifqi ahoo dhibirsan ku dawayso aada iyo aada isugu day waayo maa kaana rifqu fii shayin ilaa zaana wixii rifqigaasi lagu lagula mucaamilo ama lagu farsameeyo uu qurxiyaa oo uu hagaajiyaa sida rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam qildadiiyo adaygana iska ilaali marka waxa weeye laga maarmi waayo mooyaane hadday habla yihiin cidda ilaahay ku siiyey ama cidda aada rabaynaysaa iyagana xil gaara ayaa kaasii saaran oo habluhu waa nugul dumarku guud ahaan waa nugul carruurta qudhoodu waa nugul carruurta hablaha ana aada ha loo sii ilaaliyo waayo waa la iska yari ihmaaliyaa had iyo jeer ilaahay baa carruurta bixiya hablaha iyo inamada labadaba hadduu ilaahay hablo badan ku siiyey ama inamaba aanad haynin habla mooyaane nicmaa ilaahay ku siiyey subxaanah wa tacaala nicmadaa ilaahay ugu mahadnaq wanaaji waxaanu rasuulkeenu leeyahy sala allahu calayhi wasalam man waliya min amri hadihi albanaati shay-a fa axsana ilayhina kuna lahu sitran yowma alqiyaama kuna lahu sitran min annaar qofka hablaha wax ka mida mas-uul ka noqda ee si wanaagsan wanaajiya masruufkooda iyo tarbiyadooda iyo waxbaristooda si wanaagsan oo mudakarnimo leh uga soo baxa naarta waxay uga noqonayaan teed qofkaasi naarta ma gelaayo hablaha uu hagaajiyey baa naarta teed uga noqonaya marka hablahana ragow inamada un yaan la eegine hablahana iyagana aada iyo aada ha loogu dadaalo guud ahaan walaalayaal arrimaha aynu sheegayna asbaab baa la idhaahdaa ilaahay tala saaro ayuha almurabbi ilaahay tala saaro ilaahay jalla wacalaa u tala saaro inuu carruurta waxa weeye ku hagaajiyo inuu waxa weeye dadka carruurta u hagaajiyo asbaabtana la kaalay oo asbaabta aada iyo aada ugu dadaal walaalayaal carruurtaa waxa weeye aragteen ee maanta laga cabanayo ama ficillada aan wanaagsanayn ku kacaya carruurta oo dhan horta maaha laakiin waa in carruurta ka mid ah intaasi inta wanaagsanna way saameeyaanoo maalinba mid bay kaxaystaan ilaa dee sidaa og tihiin heerku meel sare oo khatara inala marayo asbaabta ugu waaweyn ee carruurtaasi ay ku lumaanna waa dayac xagga waalidka ka yimi weliba xagga aabbayaasha ka yimi markaynu hoos isugu soo daadegno baaraka allahu fiikum bal masaajideenna eega intee in leeg baa marka masaajidda xaafadaha iyo kuwa suuqaba ku tukanaysaan aragtaan nin waalid ahoo carruurtiisii wada kuwa qaangaadhka ah iyo kuwa ka yaryarba waa naadir arrinkaas waa la arkaa laakiin wuu yaryi weliba maalinka jimcaha ayaa in yar lasoo yaro kaxkaxeeya markaad salaada tegaysa carruurta ha ka tegin haddaanay kaasii horreyn masaajidka u kaxee salaadoodiiyo siday u tukanayaan eeg kolle waa carruur oo naqsi badan baad arki wixii naqsi aad aragtana kolba inaad maaragtay si tallaabo tallaabo u hagaajiso waxa weeyaan isku day xataa carruurtaadu hadday qaan gaadhaan oy jaamacadaha galaan oy roonaadaan ha ka hadhin ku dadaal inankaagu markuu roonaadu qaan gaadho haweenay wanaagsan inaad u guuriso ku dadaal inantaadu markay qaan gaadho inaanad halkaa kaga hadhine inaad waxa weeye nin wanaagsan oo saalix oo dhaqi kara oo diinteeda diinta horraysay diinteeda u ilaalin kara inaad waxa weeye siiso uu kaa guddoomo ku dadaal walaalayaal mas-uuliyad weyn baa ina saaran laakiin maanta raggii wax badan bay gabeen dib aynu isugu noqonno carruurta ha la hagaajiyo oo ha la dadaalo oo ilaahay ha la baryo oo dadaalka ha la kordhiyo oo waalidka iyo mucallimiinta iyo mas-uuliyiinta kaleba dadaalka xagga diinta carruurta ay ku dadaalayaan ha kordhiyaan ilaahay subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma inaa nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar allahuma inaa nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha اللهم أصلح نفوسنا وأصلح أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلحنا جميعا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم إن بالعباد والبلاد من الضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه